miikaa cutubka shanaad ciidamadooy hadda waa inaa is soo arursataan isagu waa inoo hareereeyey xaakinka dalka israa'iil uul bay dhaban kaga dhufan doonaan laakiinse adigu baytulaxam ifraataahay in kastoo aad u yar tahay kumayaalka reer yahuuda waxaa adiga iga kaa soo bixi doona mid dalka israa'iil taliya ka noqon doona kaasoo bixitankiisu ahaa waa hore iyo tan iyo weligiis haddaba sidaas daraaddeed iyagoo gacangelin doonaa jeeray tan foolanaysa umbusho dabadeedna kuwa walaalihiis ka hadhay waxay ku noqon doonaan dadka israa'iil oo isagu wuu istaagi doonaa oo wuxuu arrigiisa ku daajin doonaa xoogga rabbiga iyo heybadda magaca rabbiga ilaahiisa ah oo iyana ammaan bay ku joogi doonaan waayo isagu haatan mid weyn buu ku ahaan doonaa tan iyo dhulka darfihiisa oo kan wuxuu noqon doonaa nabaddeenna markii kan reer aashuur uu dalkeenna soo galo oo uu ku dhex socdo daaraheenna waaweyn markaasaynu isaga ku kicin doonnaa toddoba adhi jir iyo siddeed nin oo madax ah oo dalka aashuur seef baa lagu dumin doonaa oo dalka reer nibrood waa laga dumin doonaa irdaha laga galo oo isagu wuxuu inaga samata bixin doonaa kan reer aashuur markuu dalkeenna soo galo iyo markuu soohdinteenna dhex maro oo kuwa reer yacquub ka hadhayna waxay dadyow badan ku dhex ahaan doonaan sidii sayax xagga rabbiga ka yimid iyo sidii shuxshuux cawsku kor da'ay kaasoo aan ninna dhowrin oo aan bini'aadmiga sugin oo kuwa reer yacquub ka hadhayna waxay quruumaha dhexdooda iyo dadyow badan dhexbartankooda joogi doonaan sidii libaax ku dhex jira xayawaanka kaynta iyo sidii aaran libaax oo ku dhex jira ido foof ah kaasoo markuu dhex maraba ku tunta oo kala jeexjeexda oon weliba aan la arag mid ka samata bixiya gacantiinnu ha ka sarrayso cadaawayaashiinna oo colkiinna oo dhanna ha wada baaba'o oo rabbigu wuxuu leeyahay wakhtigaas fardihiinna waan idinka dhex baabbi'in doonaa oo gaari fardoodkiinnana waan wada jejebin doonaa oo magaalooyinka dalkiinna waan baabbi'in doonaa oo qalcadihiinnana waan wada dumin doonaa oo gacantiinnana sixir waan ka baabbi'in doonaa oo mar dambana ma lahaan doontaan faaliyayaal oo waxaan dhexdiinna ka baabbi'in doonaa taswiirihiinna hadhan iyo tiirarkiinna oo mar dambe ma aad caabudi doontaan sancada gacmihiinna oo dhexbartankiinna waan ka rujin doonaa geedihiinna aasheeraad ah oo magaalooyinkiinnana waan wada dumin doonaa oo quruumihii aan i dhegaysan waxaan kaga aargoosan doonaa xanaaq iyo cadho